wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyaha dalsan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay gobolka nugaal dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe looga hadlay amniga doorashooyinka xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo lagu qabtay magaalada kismaayo al-shabaab oo goob fagaara ah ku toogtay laba ruux oo ay sheegeen inay ka mid ahaayeen askarta ciidanka dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka hiirshabeelle oo shaaciyey cidda sidaa rasmiga ah kaga dambeysay ciidamada lagu daabulay magaalada beledweyne agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo kormeelay xarunta laanta saddexaad ee koonfur galbeed booliiska gobolka nugaal oo gurmud u fidiyey dad ku waxyeeloobay shil ka dhacay gobolka nugaal soomaaliya iyo etoobiya oo ka wada hadlay iskaashiga dhinacyada amniga iyo sidoo kale xiriirka labada dal qodobada soomaalida ka baxsan ee warkeena idinkugu hayna waxaa ka mid ah ruwanda iyo uganda oo soo afjaray xiisadii u dhexaysay labada dal
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa duhurnimo jimcaha taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha koowaad sanada laba kun labaiyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaay warka duhura iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsana shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca ayaa ka dhacay maantaya inta u dhexaysa tuulada libaaxa iyo sidoo kale maqaaxida salaama ee gobolka nugaal ee deegaanada maamulka puntland wararka inaga soo gaaraya halkaasi ayaa waxay sheegayaan in shil khasaaro badan dhaliyey oo ka dhacay halkaasi xilli oo halkaasi ku rogmaday gaari ay saarnaayeen dad shacab ah shilka ayaa yimid kadib markii gaariga nuuciisa uu ahay nuuca qaada xamuulka oo halkaasi ku rogmaday waxaana saarnaa sida wararku sheegayaan agab kaasi oo laga keenay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka puntland waxaana sidoo kale gaarigu xilligaasi uu ku wajahnaya caasimadda maamulkaasi ee garowe shilka ayaa waxaa ku dhintay dad fara badan sida wararku ay sheegayaan waxaana inta la xaqiijiyey shirkaasi waa shilkaasi ku dhintay lix ruuxo halka tira intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dadka shilka ku dhaawacmay ayaa haatan xaaladooda caafimaada waxaa lagu dabiibayaa cisbitaal ku yaala magaalada garowe ee caasimada dowlada goboleedka puntland inta badan shirarka noocaasa ayaa waxa ay ka dhacaan deegaanada maamulka puntland iyadoo la aanayo inta badan wadooyinka oo inta badan burbur ah iyo sidoo kale wadayaasha gaadiidka kala duwan oo aan xakabayn inta badan amase xawaaro sare ku wada gaadiidka dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in goob fagaaro ah ay ku toogteen laba ruux oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidanka dowladda federaalka soomaaliya kuwaasi oo barqanamadii maanta dilkooda uu ka dhacay halkaasi wararka aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in labada ruux ee al-shabaab ay toogteen ay sida ay sheegeen ay ka tirsanaayeen ciidanka dowladda federaalk soomaaliya waxaana magacyadooda ay ku kala sheegeen xasan waa yunis macalin xasan iyo sidoo kale maxamed nuur xasan waxaana intaasi ku diran al-shabaab inay ka tirsanaayeen booliiska soomaaliya iyo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliyada ee nisa waa sida ay hadalka u dhigeen dilka ayaa ka dhacay deegaanka kunyo barow ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo labadan ruux lagu toogtay goob fagaara ah labada ruux ee al-shabaab ay toogteen ayaa waxa ay sheegeen in ay ka howlgeli jireen magaalooyinka marka iyo sidoo kale baydhabo oo ka kala tirsan gobolada shabeellaha hoose iyo gobolka baaya al-shabaab ayaa tiro dhowr jeer ah waxa ay dad ugu toogteen goob fagaaro ah kuwaasi oo ay sheegeen in ay u shaqaynayeen dowladda federaalka soomaaliya kuwaasi oo siyaabo kala duwan ay u toogteen waxaana inta badan madilalka amase toogashada noocaasa ay ka dhacdaa deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan ee ka kala tirsan gobolada waa gobolada ay maamulaan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf dabageed ayaa waxa uu markii ugu horreysay amase uu shaaca ka qaaday cidda sida rasmiga ah ee kaga dambeysay ciidanka dhowaan lagu daabulay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraana madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed ayaa sheegay in ciidamada loo baahan yahay amase ciidamadaasi loo baahnay in la geeyo gobolka hiiraan oo maalmihii lasoo dhaafay ee halkaasi ka taagneed ismariwaaye ku aadan cidda maamulaysa amase imaanshiyaha ku aadan madaxweynaha maamulkaasi cali guullaw xuseen oo la doonayay in halkaasi uu booqdo balse si weyna looga horyimid taasi kulan ay yeesheen sidoo kale golaha wasiirada ayaa waxa ay arrintaasi kaga hadleen iyagoo sheegay in arrintaasi ay tahay mid qalad ah dibna loo baahan yahay in ciidamada ay yimaadaan amase dib loogu celiyo xeryahoodii markii hore ee laga daabulay waxaa intaasi uu ku daray madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waa madaxweynaha dowlad waa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf dabageeda in ay ciidankaasi loo baahan yahay sidoo kalena halkaasi loo geeyey in ay sugaan ammaanka doorashooyinka iyo sidoo kale la dagaalanka al-shabaab balse horaya balse horey siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka hiiraan ayaa waxay arrintaasi si weyn kaga hor yimaadeen iyagoo sheegay in dana gaar ah laga leeyahay ciidanka la geeyey magaalada beled waa magaalada beledweyne ee xarunta dowlad goboleedka waa xarunta gobolka hiiraan waxaa sidoo kale arrintan siyaabo kala duwan kaga hadlay golaha wasiirada iyadoo sidoo kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo gudda u xil saaray taasi oo loo baahan yahay ayuu yidhi in dib loo soo celiyey ciidankaasi iminkana puntland booliiska gobolka nugaal ayaa waxa ay gurmud u fidiyeen dad ku waxyeeloobay shil ka dhacay gobolka nugaal bartoonuune ayaa ka warramaysa
gudoomiyaha gobolka nugaal iyo taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal oo gurmud u fidiyey shir gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa lix qof iyo saddex qof oo ka dhacay tuulada salaama iyo libaaxda dhexdooda ee gobolka nugaal gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta oo tegay halka uu shilka ka dhacay ayaa gurmud u fidiyey dadkii waxyeeladu soo gaartay kuwaas oo loo qaaday isbitaalka garoowe taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal xuseen cali maxamuud ayaa u tacsiyadeeyey qosaskii ay ka geeriyoodeen lixda qof halka kuwii dhaawacmayna uu allo u weydiiyo inuu boogadhayo taliya xuseen cali ayaa sidoo kale u mahadceliyey ciidamada booliska degmada dangarayo oo ciidamada wadooyinka shirka korontada ee saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka guud ee garowe iyo cid walba oo ka qayb qaadatay ugurmashada shilkani taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal xuseen cali maxamuud ayaa darawallada ugu baaqay inay ilaaliyaan badqabka dadka ay wadaan
agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa kormeeray xarunta laanta saddexaad ee hay-addu ay ku leedahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed iidle ayaa ka warramaya
agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya cabduqaadir cilmi cali cabdul ayaa kormeeray xarunta laanta saddexaad ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee caasimadda kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhaba kormeerka shaqeeya agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo ka bilowday garoonka shaatiguud ee baydhaba ayaa waxa uu ku urgarayay adeegyada hay-addu ay ka bixiso garoonkaas isagoo warbixinno ka dhigaystay madaxda laanta saddexaad ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya hay-adda socdaalka ayaa garoonka shaatigaduud ee magaalada baydhaba waxa ay ka hirgelisay solar system taas oo fududayn doona isku xirka adeegyada socdaalka ee garoonka caalamiga ah ee aadan cadde iyo sidoo kale garoonka shaatigaduud ee magaalada baydhaba dhanka kale agaasimaha ayaa kormeerkiisa shaqo sii watay waxa uuna markaasi sidoo kale kormeerkiisa uu ku tegay xafiiska bixinta adeegyada baasaboorka ee magaalada baydhabo xilli ay saraakiisha ka howlgala xafiiska baasaboorku ay u adeegayeen muwaadiniinta soomaaliyeed ee guddiyo codsiyada ku aadan samaysashada baasaboorka halka kuwa kalena ay markaasi qaadanayeen baasaboorro ay uga dalbadeen xafiiskaas iyo adeegyo kale oo la xidhiira arrimaha baasaboorka agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee soomaaliya cabduqaadir cilmi cali cabdul ayaa kulan la yeeshay saraakiisha laanta saddexaad ee magaalada baydhabo isagoona ka dhegaystay warbixinada shaqo ee xafiisyada horumarka ka jira laanta saddexaad iyo sidoo kale caqabadaha ka jira guud ahaan laanta saddexaad ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ugu dambeyn agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dalka ayaa waxaa saacado waa markaasi kulamo saacadaha uu la qaatay saraakiisha laanta saddexaad uu uga mahad celiyey duruufaha adag ee ku shaqeeyaan isagoo kula dardarmay saraakiisha laanta saddexaad dardargelinta shaqada islamarkaana ay ka fogaadaan wax kasta oo wax u dhimi kara shaqada iyo sumcadda hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya
mahadsanid maxamed ile soomaaliya iyo etoobiya ayaa waxa ay ka wada hadleen dhinacyada iskaashiga iyo sidoo kale ammaanka xilli halkaasi amase ay kulmeen wasiirada arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo etoobiya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya cabdisiciid muuse cali ayaa kulan labageesooda ah waxa uu magaalada adis ababa oo kula yeeshay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda federaalk dimuqraadiga ee etoobiya damanka makanon xasana labada wasiir ayaa kulankooda kaga wada hadlay kor u qaadista xiriirka labageesoodka ah ee labada dowladood iyo sidoo kale horumarinta iskaashiga dhinacyada siyaasadda amniga diblomaasiyadda iyo sidoo kale la dagaalanka waxay ugu yeeraan argagixisada iyagoo sidoo kalena isdhaafsaday aragtiyo ku aadan horumarinada waa horumarinta iyo sidoo kale isbeddelka siyaasadeed ee gob waa geeska afrika wasiirka arrimaha dibadda ayaa uga mahad celiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga ee etoobiya waa jamhuuriyadda etoobiya waxaana sidoo kale uu wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdi siciid muuse cali uu ku sheegay kulankaasi ama uu ku tilmaamay inuu ahaaye mid muhiim ah sidoo kalena ay kaga wada hadleen waxyaabo dan u ah geeska afrika iyo sidoo kale xiriirka labada dalla halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya dowladaha ruwanda iyo sidoo kale uganda ayaa waxa ay soo afjareen xiisadii u dhexaysay taasi oo in muddo ah soo jiitanaysay mas-uuliyiinta ruwanda ayaa saakay oo jimco ah sheegay in ay dib u furi doonaan xuduudaha ay la wadaagaan uganda taasi oo soo afjaraysa ku dhowaad saddex sano oo ismariwa ah taasi oo labada dowlad u dhexaysay iyadoo dhaqaalaha iyo sidoo kale dhinac weliba oo xiriirah u dhexeeyay labadaasi dal oo xumaaday dhawaaqista ayaa timid kadib markii muddo ay diblomaasiyiinta labada dhinac ay wada hadal yeelanayeen sidoo kalena ay jireen kulamo ay yeesheen madaxweynayaasha labada dhinac ee dowladaha uganda iyo sidoo kale ruwanda waxaana tan iyo markii uu soo ceshaabaxay khilaafka u dhexeeya labada dal sii xumaanaya hadba xiriirka labada dal ee ku aadan ganacsiga iyo sidoo kale isku dhexgudubka amase isdhexmarka labada dal waxaana inta badan haatan lasoo sheegayaa in dhammaanba qodobadii horey laisugu hayay wadahadal laga yeeshay sidoo kalena wixii haatan ka dambeeya ay labada dhinaca si toos ah ay u yeelan doonaan ee xiriirkoodii warkii waad kala socoteen raadiya dal sabaaniinta ciddii warka iyagase waxay dibkaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaantadinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel